أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى waxaan ku dhex jirnay fii suurati najmi waxaan ka soo hadalnay asmaadii iyo magacyadii ay mushrikiintu baxsadeen oo dhagxaan iyo geedo ay aaliha ka dhigteen radinteeda allah uu radinayo ou leeyahay bal iga warrama maxay cibaado ku astaahilaan ayaanu ku dhex jirnay waxaan soo aragnay rabbi inuu ku tilmaamay inay asmaa' yihiin magacyo ay aaliha ka dhigteen laakiin wax xujaahay ay u haystaan uusan jirin waxa ay raacayaanna uu yahay xusnu danni biaabaa'ihim aabbayaashood inay malaha u wanaajiyaan oo ay ka soo gaareen awowayaashood aabbayaashood oo waxaan dhagxaantan ilaahyaal ka dhiganayo inay marka arrintaasi la qumanin iyo waxa weeyaan hawada waxa ay naftu jeceshahay oo ay raacaan mooye wax daliilo ay haystaan lama arko iyagoo ayaga iyo aabbayaashoodba rusushii waxay ula timid oo hanuunka ahaa khilaafay marka taa ayaan weli arrintaas ayaa maaragtay weli laga hadlayaa am lilinsaani maa tamannaa am amase lilinsaani insaankii oo bani aadamkiiya miyuu u sugnaaday maa tamannaa wixii ou jeclaado ou yididiilaysto miyuu leeyahay marka am lilinsaani maa tamanna istifhaamkan ku jiraahi waxaa la yidhahdaa waa istifhaam inkaariya la yidhaahdaa waa lagu diidaya ay laysa kullu man tamannaa khayran yaxsulu lah macnaheedu waxa weeye qof kasta oo khayr iska jeclaado inuu u xasilayo ma aha arrintu ma aha marka in idinkoo shirki ku jirtaan aad dad wanaagsan tihiin waa yididiilo aan waxba ka jirin weeye shirki baad ku dhex sugan tihiin marka ammaanidiinnaas waxba idiin tari mayso weeyaan qofka oo wuxuusan ahayn sheegto yididiiloodo uma suuro gasho haddaad inay hanuunsantaa isku haysato adigoo shirki iyo maaragtay cibaadatu khayrillaahi ku jiro ma ahid yacni qof muhtadi oo hanuunsan oo ahlu tawxiida noqon maysid mar haddaa shirki ku dhex sugan tahay ammaanida noocan oo kale iyo didiilada waxa weeye ahlu kitaabku ilaahay ka diiday markii ay yidhaahdeen naxnu abnaa'u ullahi wa axibbaa'uh dadkuu rabbi jeclaa iyo carruurtiisi inamadiisii baanu nahay markay yidhaahdeen naxnu shacbullahi almukhtaar allah subxaana wa tacaala wuu radiyey yacni maaragtay iyo mushrikiintaba laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaabi allah wuu ku radiyey subxaana wa tacaala arrinku ma aha amaanidiinna waxa idinka ididiilaysanaysaanoo doonaysaan iyo ahlu kitaabka waxa ay ididiilada ay samaynayaan arrintaas wax jira ma aha baa la leeyahay marka am lilinsaani maa tamanna waa rad weeye ayagoo shirki ku jiro oo ambiyadii khilaafay bay haddana waxay isku haystaan inay dadka dariiqa xaqa haye ay yihiin marka waa rad lagu radinayo am lilinsaani maa tamanna amase lilinsaani bani aadamkii insaanka ahaa miyuu u sugnaaday maa tamanna waxa uu jecel yahay oo uu tamaniyo oo yididiilaysto miyaa u sugnaaday wey uma sugnaanin weeyaan mana le ma helayo weeyaan falilaahi alaakhiratu waluulaa falilaahi alla ay allah ayay u sugnaatay alaakhiratu aakharo oo qiyaamihii ah oo maalinkii dambe ah iyo waluulaa midii horraysay oo adduunkiiya allah iskale subxaanahu wa tacaalaa marka allah baa subxaanahu wa tacaala wuxuu doono u ahaadaa wuxuusan dooninna aysan ahaanin waa taa weeyaan allah wuxuu doono ayaa ahaado wuxuusan dooninna ma ahaado sidaa darteed isaga koonkan iska leh adduuniya aakharo sow doonana ilaahay ugu tasarrufa subxaanahu wa tacaala weeyaan marka idinku ilaahyaal ma tihiin waxa aad caabudaysaanna aaliha ma aha ididiiladiinnana wax suuragala ma wax idin xasilaya ma aha weeyaan falilaahi allay u sugnaatay oo iska leh alaakhiratu tii dambaysay oo qiyaamihii ah iyo waluulaa midda horrayso adduunkiiya allah iskale subxaanahu wa tacaala sow doonona u maamushaa ugu tasarufa koonkiisa weeyaan waxay la mid tahay aayadda fii suurati lleil ku jirto allah leeyahay inna calayna lalhudaa wa inna lanaa lalaakhirata waluulaa hanuunka ilaahay baa iskale oo wax dariiqa dadka u caddeeyo adduun iyo aakharana rabbi baa iskale subxaanahu wa tacaala weeyaan وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وكم بدنا من من ملك ملك بدنا ملك أو في السماوات سمدها دحدود كسغا يعني ملائك بدنا وي سماوات دحدود كسغا ملائك تاسو لا تغني أين وحبترين shafaacatuhum shafaacadoodu shay-an waxba aysan taraynin badana ilaa min bacdi an ya'dana allaahu allaah markuu idna dabadeed mooye ka hor aynan shafaacadooda waxba taraynin oo weliba uu u idno liman axad inay u shafeecaan yashaa'u rabbi ou doono oo wayardaa uuna ka raadi noqdo ay u shafeecaan arrintaasi badanaa buu ilaahay leeyahay subxaanah wa tacaala halkanna waxaa la radinayaa mushrikiintu waxay dhihi jireen waxa weeyaan aalihadan aan caabudayno allah agtiisay nooga shafeecaya asnaamtan iyo ilaahay keyrkiisu aan caabudno qiyaamaha ayay ilaahay agtiisa nooga shafeecayaan taasay dhihi jireen haaulaa'i shufacaa'una cinda allah saasay odhan jireen ilaahay agtiisay nooga shafeecaan markaasaa lagu radinayo o laleeyahay idinka waxaad ka hadlaysaan asnaam oo dhagxaan iyo geedo iyo makhluuqaad jinni iyo wax aan maaragtay ilaahay agtiisa aan qiimo ku lahayn inaad caabudaan baad wax ka dhiganaysaan malaa'igta ilaahay oo muqarabiinta ah oo rabbi loo dhoweeyey subxaanahu wa tacaala ayaanan shafaaci karaynin shafaacadooduna aysan waxba tari karaynin haddaan ilaahay u ogolaanin subxaanahu wa tacaala weliba cid ou ilaahay raadi ka noqday in loo shafeeco ay u shafeecaan marka liman yashaau wayardaa waxa weeye dadka ay u shafeecayaan waa dadka ahlu tawxiidka ah ee ahlu kabaa'irka ah ayay u shafeecayaan malaa'igtaasi biidn bacda idni illaahi caza wajal markuu rabbi idna dabadeed ayayna shafeecayaan weeyaan marka kamtaan wa kam min malakin ilaahay leeyahay waa kamta khabariyada la yidhaahdo xagga naxwada allatii tadullu cala takfiiri baa la yidhaahdaa farabadni bay ku tustaa wax badan ayay ku tusaysaa wa kam badana min malakin malaa'ig badana ay min malaa'ikatin malaa'ig badana fi samaawaati samadaha dhexdooda ahaatay malaa'igtaasoo laa tugnii shafaacatuhum shafaacadoodu aysan anfacaynin shay-an waxba aysan anfacaynin waxay taraysa aan la arag badana qof shafeeci karo oo allah uusan u oggolaanin ma jiro markaasuu rabbi yidhi ilaa min bacdi an ya'dana allah ilaahay markuu oggolaado dabadeed inay shafeecaan mooye aanan wax horteed aanan shafeeci karaynin yay u shafeecayaan liman yashaau dadka loo shafeecayo laftoodu waa dad uu rabbi doonay subxaanahu wa tacaala in loo shafeeco wayardaa uuna raadi ka noqday allah malaa'igtu inay u shafeecdo ou raadi ka noqday dadkaas waxa weeye waa dadka ahlu kabaa'irka oo min ahli tawxiid ka mid ah ahlu tawxiidka waa ahlu laa ilaaha ila allah qofka muslimkaa ee kabiire la yimid dembi weynoo kabiiraa ku dhacay isagoon ka toobo keeninna sidaa ku dhintay oo cadaabka ku galay allah uusan cafinin ayay malaa'igtu u shafeeci rusushu u shafeeci doontaa ambiyadu u shafeecayaan saalixiintay u shafeecayaan weeyaan waa markuu rabbi subxaanau wa tacaala u oggolaado ayayna shafeecayaan weeyaan lanna shafaacada ilaahay baa iska leh axad yani iski u shafeeci karaay ma jiro allah subxaanau wa tacaala wuxuu leeyahy fi suurati zumar qul lilaahi ashafaacatu jamiica waxba lagama soo reebi nabi maxamedow dadka waxaad ku tiraahdaa u sheegtaa lilaahi shafaacatu jamiica allah iskale shafaacada dhammaanteed marka ciduusan rabbi u ogolaanin ma shafeeci karto ciduusan raadi ka noqoninna looma shafeeci karo weeyaan shafaacaduna waa bacda alidni bay timaada bacda idni illaahi caza wajal markuu rabbi idno kadib bay dadku shafeecaan fii suurati albaqara kusoo marna allahu odhanayo man da aladii yashfacu cindahu ila biidnih وكذلك في سورة السبع كسوة مرني ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له قفوا ربي أو إذني مويه عد كليته أو شفاعة أكتسي أنفع يسوك lama arko weeyaan marka wa kan badana min malakin malaa'ig badana fi samaawaati samadaha dhexdooda ku sugan oo aan ilaahay ku caasiyin malaa'igtaasoo laa tuqni shafaacatuhum shay'a shafaacadoodu aysan waxba taraynin ilaa min bacdi an ya'dana allaahu allah marka uu idina dabadeed mooye oo ay u shafeecaan liman axad yashaau rabbi ou doono yacnii qof uu rabbi shafaacadiisu raadi ka noqdo ogolaaday weeye wayardaana uu rabbi raadi ka yahay oo ahlu tawxiidka ay u shafeecaan weeyaan ina aladiina laa yu'minuuna bilaakhira layusammuuna almalaa'ikata tasmiyata alunha cuyuubtii ahlu mushrikiintu ay lahaayeen ayaa la kashfinaya shafaacadoodii waa la soo radiyey malaa'igta muctaqadka ay ka ictiqaadsanaayeenba haddana ilaahay uu radinaya ina aladiina kuwii laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakharo oo maalinta qiyaamaha aan rumaysnayn layusammuuna way magacaabaan almalaa'ikata malaa'igtii ilaahay oo muqarabiinta ahaaba waxay ku magacaabaan oy ku sheegaan tasmiyata alunhaa mid dhadig magacaabideed oo kale ayay ku magacaabaan yacni malaa'igtii ilaahay oo muqarabiinta aha oo laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun ilaahay ou yidhi oo marna aan rabbi ku caasinaynin bay waxay u bixiyeen inay yihiin dumar ay yihiin oo waxay odhan jireen almalaa'ikatu banaatullah malaa'igtu waa hablihii ilaahay bay odhan jireen gabdhihii alla weeye bay odhan jireen sidaa darteed buu ilaahay ku radiyey oo leeyahay yacni waxa weeyaan aayado badan buu ilaahay ku radiyaa fii suurati zukhrufaan ku soo marnay allahu odhanayo wajacaluu almalaa'ikata aladiina hum cibaadu araxmaani inaasa waxay ictiqaadiyeen malaa'igtii cibaaduraxmaan ahay inay dhadig yihiin ayay ictiqaadiyeen markaasuu rabbi ku radiyoo yidhi ashahiduu khalqahum markaan abuuraynay miyay goobjoog ahaayeen ma xaadireen oo isaa ku ogaadeen inay malaa'igtu dumar yihiin markaasuu rabbi yidhi satuktabu shahaadatuhum wayus'aluun waa la qorayaa markhaati kacoodii malaa'ig baa qorayso waana la weydiin maalinta qiyaamaha weeyaan marka waxay dhihi jireen malaa'igtu waa banaatullah marka banaatullaahi ma aha bal waa cibaadun mukramuun addoommo ilaahay uu qiimeeyey oo karaamo leh oo rabbigooda aanan ku caasinin weeyaan malaa'igtaasi weeye in aladiina kuwii laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhare aan rumaysnayn waa mushrikiintiiye layusammuuna way magacaabaan almalaa'ikata malaa'igtii tasmiyata alunhaa tudhadig magacaabiddeeda oo kale ayay magacaabaan yacnii dhadig bay u bixiyaan magaceed bay u bixiyaan malaa'igta ilaahay weeyaan wamaa lahum bihi min cilmin in yattabicuuna ila aldann wa ina aldanna laa yugni min alxaqi shaya markay malaa'igta magacaabayaan allah wuxuu leeyahay oo dumar ay ka dhigeen waa banaatullaahi ay yidhaahdeen allah wuxuu yidhi wamaa lahum uma sugnaanin bihi ay bidaalika tasmiya magacaabiddaas ay malaa'igtii dumar ay ku magacaabeen min cilmin ogaansho uguma sugnaanin wax cilmiyaho ay haystaan oo yacnii maaragtay athaara min cilmin ahoo malaa'ig yacni cilmi samaawiya oo ambiye maarata laga dhaxlay ma hayaan xujo ay haystaanna ma jirto weeyaan maxay haystaan marka in yattabicuuna maa yattabicuuna raaci maayaan ila danna mala mooye wax kale ma raacaan waa malo waxay hayaan oo dhanba waa danni wey hadday danni tahay marka wa ina danna danniguna laa yugnii ma deeqo min alxaqi xaqi xaggiisa shay-an waxba kama taro wuxuu ka tari karo wuxuu ka deeqi karo lama arko marka maluhu asalkiisu waxa weeye waxaa la yidhaahdaa waa yacni waxaa la yidhaahdaa wa akdabu alxadiid war lagu hadlo kan ugu beenta badan weeye mala mala marka la yidhaahdo wa akdabu alxadiid marka kuwani ma hayaan xujo cad ma haystaan wax daliilahoo tusinaya malaa'igta ilaahay inay dumar yihiin oo cilmi saxiixa ah oo xujo ahi oy haystaan lama arko waxay hayaan oo keliya waa danni keliya weeyaan waa dannigu danniguna xaqa waxba kama waxba kama taro waxba kama deeqo weeyaan walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu danniga ka warramayay xadiidkii bukhaariiyo muslim fii saxiixayhimaa ku sugnaa xadiidu abi hurayra radia allaahu canhu wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam iyaakum wadanna fa ina adanna akdabu alxadiidi war idinka iyo malahan idinka la digaya iska ilaaliya malaha saasay ila tahay saasaan malaynaya iska dhaafa maxaa yeelay fa ina adanna akdabu alxadiidi maluhu waa warkan ugu beenta badan weeyaan war la sheego midka ugu beenta badan wey marka waxay haystaan oo dhan waa danniye wax cilmiyo haystaan lama arka weeyaan wamaa lahum marka ay malaa'igta sidaas ay u magacaabayaan allah wuxuu leeyahay wamaa lahum marka wamaa lahum jumladan waa jumla xaaliya la yidhaahdaa oo fii maxal nasbin taallo wey yacni yusammuuna almalaa'ikata haadihi tasmiya malaa'igtiiba waxay ku magacaabaan magacaabiddaas oo dumarka ah bay dhadig bay ka dhigaan wamaa lahum walxaalu maa lahum aysan ayagu u sugnaanin min cilmin ogaansho bihi ay bidaalika tasmiya magacaabiddaasna aysan ugu sugnaanin wax cilmiyo ugu sugnaado uusan jirin wax cilmiyo haystan aysan jirin in yattabicuuna maa yattabicuuna raaci maayaan ila danna mala mooye wax kale ma raacaan wa ina danna malahuna laa yugnii ma deeqo oo ma taro min alxaqi xaqa xaggiisa shay-an waxba kama taro xaquna waa xaq maluhuna waa maarata waa akdabu alxadiid wey war la sheega kan ugu beenta badan wey fa acrid can man tawallaa can dikrina walam yurid ila alxayaata addunya waxa weeye nabigaa lala hadlaya calayhi salaatu wasalaam dadka mushrikiinta hamigooda kufaartu waxa weeye waa adduun keliya wey cilmigooda meesha ugu sarrayso gaarana waa adduunkan macrifadiisa weeye kuwaas oo aan islaamnimadii iyo tawxiidkii iyo khayrkii iyo hanuunkii xag alla uga yimid aan doonaynin oo adduunkoodii keliya maqsadkooda uu yahay kuwa faraha ka qaad iskaga jeesa buu rabbi leeyahay faacrid jeeso nabiyullaahi muxamadow camman dad ka jeeso axad ka jeeso tawallaa jeestay can dikrinaa dikrigeedna ka jeestay oo diiday oo walam yurid aanan doonaynin ila alxayaata addunyaa adduunkaa noloshiisa mooye wax kale aanan doonaynin dadkaas faraha ka qaad waa dad diinkii ka hijrooday waa dad islaamnimadii diiday waa dad ku kadsoomay adduunkan keliya hamigooda uu yahay marka kuwaas wax khayroy leeyihiin lama arke faraha ka qaado iskaga jeeso ayuu allah subxaana wa tacaala leeyahay nabiyullaahi maxamed oo la hadlayo fa acrid jeeso canman axad ka jeeso tawallaa jeestay can dikrinaa dikrigeenna ka jeestay addikru halkan waxaa loo jeedaa waa alqur'aanu walislaamu waddiinu diinkaa loo jeedaa islaamnimadaa loo jeedaa qur'aankaa loo jeedaa weeyaan can dikrina ka jeestay walam yurid aanan doonaynin ila alxayaata addunya adduunkaa noloshiisa mooye wax kale aanan rabin kuwaa faraha ka qad daalika mablaquhu min alcilmi daalika doonistaas oo adduunka keliya la doono ayada keliya loo sacyiyo haayo laga dhigtaahi waa mablaquhum gaaritaankoodii wey min alcilmi cilmiga ay ka gaareen meeshii yoolkii ay cilmiga ka gaareen waa un adduunkaa dalabkiisa weeyaan kaafirku waxa weeye hamigiisada waa adduunka wey wax aakhara uu leeyahay ama uu rajo ka qabo ama waa laisu soo bixinayaa waa laisxisaabini ma oggola waa diidan yahay hamigiisa dhan adduunku ku kooban yahay marka axadkaasi waa axad dadka mu'miniinta ahoo almusadiquuna bilaakhira yowma alaakhira rumaysan khilaafsan sidaa darteed kuwaas waxa weeyaan yacni ka jeesa baa loo jeedaa weeye lianna mablaquhu min alcilmiba waa adduunkan adduunka oo keliya weeyaan daalikada ishaarada waxaan u celinaynaa waa talabuhum addunyaa waasacyu lahaa yacni baa loo jeedaa weeyaan adduunkoo loo camalfasho oo la raadiyo kaasaan loo celin daalika doonitaankaas adduunka ay dooneen yaa wuxuu yahay ay raadinayaan ayaa mablaquhum min alcilmi cilmiga meesha ay ka gaareen iyo garaadkoodiba halkaasuu gaaray weeyaan mablaquhum min alcilmi maxaa yeelay waan soo marnay fii suura waxaan ku soo marnay suurat ruum allah oo odhanaya yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya adduunkan daahirkiisa unbay yaqaanaan leanna aakhare ka dambayso oo laisjazaynayo laisxisaabinayo xisaabta kuwa ku darsaday ma ay aha weeyaan marka mablaquhu min alcilmi waa adduunkaas weeye ina rabbaka huwa aclamu biman dalla can sabiilih wa huwa aclamu biman ihtada ina rabbaka rabbigaaga nabiyullaahi maxamedow huwa isagaa aclamu ogaansho badan biman axad isagaa ogaansho badan dalla dhumay can sabiilihi waddadiisa ka dhumay allah baa ogaansho badan weeye wa huwa allah aclamu asaga ogaansho badan biman axad ihtadaa hanuunayna asaga ogaansho badan oo kan baadiyoobabuu ka ogaansho badan yahay weeyaan marka jumladan oo ina rabbaka huwa aclam biman dalla can sabiilihi wa huwa aclam biman ihtadaa waxa weeyaan waa tacliilun lilamri bilicraadi baa la yidhahdaa amarka nabiyullaahi maxamed la siiyey oo ka jeesa la yidhi caman tawalla can dikrina ayay cillo u tahay yacni waxa weeyaan iskaga jeeso dadkaasi faraha ka qaad mushrikiinta kufaarta ah oo hamigooda keliya adduunka uu yahay maxaa yeelay ilaahay baa addoommada masaalixdooda yaqaano kan hanuunsan iyo midkaan hanuunsanayn labadaba ilaahay baa garanayo kan xaqa aqbalay iyo midkaanan aqbalin rabbi wuu garanayaa kii xaqa raadinaya wuu hanuunin kii xaqa diidanaana waa baadiyaynayaa weeyaan marka waxba way ka jeesa baan leeyahy faraha ka qaad dadka hamigoodu oo adduunka keliya noqday wey walidaalika nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam sida imaam tirmidi iyo xaakim iyo keyrkoodba ay warinayaan xadiid ibnu cumar oo sanadkiisu uu xasan yahay ducadiisa waxaa ka mid ahaan jirta nebiga walaa tajcal iddunyaa akbara hamina walaa mablaqa cilmina ilaahu adduunkan ha ka yeelin akbara hamina hamigeenna iyo murugteenna kan ugu weyno ka murugoonna adduunkan ha ka dhigin cilmigeenna meesha uu gaaro keliyana sida kufaartoo kale ilaahay waa ka dhigin ayuu nebigu ku ducaysan jiray calayhi salaatu wasalaam ina rabbaka rabbigaagu huwa isaga aclamu ogaansho badan biman axad buu og yahay oo aad u ogaansho badan yahay dalla can sabiilihi waddadiisa ka dhumay wuu og yahay sida kuwaan mushrikiintoo kale wa huwa isagaa aclamu ogaansho badan biman axad ihtadaa hanuunay sida dadka mu'miniinta ahoo kitaabka ilaahay iyo sunnadii nabiga raacay calayhi salaatu wasalaam allah subxaanahu wa tacaala waa ogaansho badan yahay sidaa darteed dadkii xaqa ka jeestayna waa dhumini wuu baadiyeyn dadkii xaqa raacayna ilaahay waa hanuuninayaa weeyaan walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi alard liyajziya aladiina asaa'uu bimaa camiluu wayajziya aladiina axsanuu bilxusna walilaahi alla ayuu u sugnaaday maa fi samaawaati samadaha dhexdooda waxa ahaaday wamaa fi lardi dhulka dhexdiisa waxa ku sugan allah iska leh ilaahay buu addoommo u yihiin oo makhluuq u yihiin weeyaan muxuu rabbi adduuni ah samaawaadka iyo ardada waxa ku sugan oo makhluuqaada ou rabbi u yeeshay liyejziya inuu abaalmariyo aladiina kuwii asaa'uu xumaanshaha falay bimaa camiluu waxa ay sameeyeen waxay camal faleenoo xumidii ah inuu ka abaalmariyo oo cadaab uga abaalmariyo iyo wayejziya waliyejziya inuu abaalmariyo aladiina kuwii axsanuu wanaagga sameeyeyna bilxusnaa xaaladii wanaagsanayd oo jannadii ah inuu ku abaalmariyo darteed buu ilaahay samaawaadka iyo ardada uu u leeyahay iyo waxa makhluuqaada dhexdooda ku sugan aayaddaa marka waxay ka warramaysaa waxa weeye xikmada ilaahay samaawaadkai ardada u abuuray waxa weeye bani aadamkana uu abuuray oo koonkan makhluuqaadkan u yeelay inay tahay adduunkan qofka inuu mumtaxan yahay jinni iyo insi mukallafiintu inay mumtaxanin yihiin oo la imtixaanayo jasahoodana ay aakhare ku helaayaan haddii la yidhaahdo marka aakhare ma jirto maalin lays abaal mariyo oo kii musii'a ahaayee xumaa xumadiisii laga abaalmariyo kii muxsinka ahaayee wanaagga sameeyey wanaaggiisii maalin lagaga abaalmariyaahi ma jirto haddii la yidhaahdo macnaheedu waxa weye ilaahay koonkan xikma kuma abuurin wey marka rabbi taasuu diidan yahoo leeyahay samaawaadka iyo ardada waxa ku sugan oo makhluuqaada rabbi baa iska leh wuxuu rabbi u abuurtay inuu dadka maalin qiyaamo la yidhaahdo uu abaal mariyo maxaa yeele adduunka waan u jeednaa dadka waa isdulminaya mid khayrkiibuu ka shaqaynaya mid baatilku ku halgamaya oo ka shaqayni mid waxa weye kanuu dulmini mid waa madluum midna waa daalim iyadoona loo kala insaafin la kala abaalmarinin ba adduunka in walbaba ka tegaya haddii la yidhaahdo marka meel lagu kala abaalmariyahay ma jirto macnaheedu waxa weeyaan xikmo ilahay koonkaanba uma abuurin bay noqonaysaa weeyaan marka waa inay jirtaa maalin dadka la kala abaalmariyo waa inuu jiro oo cadliga ilaahay subxaana wa tacaala lagu abaalmariyo weeyaan walilaahi alla u sugnaado iska leh maa fi samaawaati samadaha dhexdooda waxa ku sugan wamaa fi lardi dhulka dhexdiisa waxa ku sugan allah baa iska leh muxuu rabbi u yeeshay liyejziya inuu abaal mariyo aladiina kuwii asaa'uu xumaanshaha sameeyey xumida falay bimaa camiluu waxay sameeyeen oo camalkoodiiya inuu ka abaalmariyo darteed buu rabbi sidaas u yeelay subxaana wa tacaala iyo wayejziya inuu abaalmariyo aladiina kuwii axsanuu wanaagga sameeyey oo camalkooda hagaajiyey yacni ku hagaajiyey ikhlaas iyo mutaabaca ku hagaajiyey bilxusnaa jannadii ilaahay inuu ku abaalmariyo alxusnaa waxaa loo jeedaa aljannatu wamaa fiiha min annaciimi alabadiyi baa la yidhaahdaa waa jannada iyo wax dhexdeeda ahaaday oo nicmada daa'imka ay ayaa loo jeedaa ayuu rabbi ku abaalmarini weeyaan arrintaas buu rabbi inuu ku abaalmariyo darteed labadaa qof inuu kala abaal mariyo oo mid walbaaba wuxuu mutaysta ou siiyo buu samaawaadkii ardada ilaahay u leeyahay wy aladiina yajtanibuuna kabaa'ira alithmi waalfawaaxisha ila allamam ina rabbaka waasicu lmaqfira aladiina ismigaa mawsuul oo aladiinada ah wuxuu yaallaa fii maxalli nasbin oo waa nactu lilmawsuuli alawala la yidhahdaa mawsuulka wayajziya aladiina axsanuu bilxusna aladiinada mawsuulkaasa ayaanu ka sifaynaynaa inuu abaalmariyo aladiina axsanuu bilxusnaa aladiina kuwii inuu abaalmariyo kuwaasoo aladiina kuwii ah yajtanibuuna ka dheeraanayay kabaa'ira alifmi dembiga kiisa waaweyn kuwooda waaweyn dunuubta teeda waaweyn ka fogaanayay inuu abaalmariyo iyo walfawaaxisha dunuubta teeda foosha xun kuwa ka fogaado ka dheeraado inuu abaal mariyo darteed buu ilaahay subxaana wa tacaala samaawaadkii ardada u leeyahay wey dadka la abaal marinaya waa kuwe oo alxusna lagu abaal marinayo alladina kuwi way kuwa alxusna lagu abaal marinayo yajtanibuuna ka dheeraanayo kabaa'ir al-ithmi dhanbiga kiis dunuubta teeda waa weyn dhanbiga kiisa waa weyn ka fogaado والفواحش حالدها فوش حن كفغادو يعني الا اللمم لكن اللمم ده استثناء منقطع عن كدغينا لكن سي اللمم لمم كموي اللمم وذنوب الصغائر كالوجينا ذنوب تيرك وكدعدا لكن كبائر تكفغادا ان ربك ربك النبي الله محمد واسع المغفره مغفرتي سدمي دافكيس ميدو واسع يحي ويان هو إسقى أعلم أقاش بدن بكم إذنكم إذن أقاش بدنيا إذ وقتبوا ربي إذن أقاش بدنيا أنشأكم أي أنشأ أباكم أبيهن آدم أو أبوري من الأرض دلك أو كأبوري عيد أو كأبوري وقت قاسبوا ربي إذن أقا وإذ وقتبوا ربي إذن أقيهي أنتم إذنكم أجنة كوى قرصان آتحيدين في بطون أمهاتكم hooyooyinkiin calooshooda kuwa ku qarsoon aad ahaydeenoo uurjiif aad ahaydeen wakhtigaasoo rabbi idin ogaa oo cilmi idin lahaa weeyaan ee falaa tusakkuu ha ammaanina anfusakum naftiinna nafafyaashiinna ha ammaanina maxaa yeele huwa allah baa aclamu ogaasho badan biman ittaqa qofka taqiga ah ee taqwada qalbigiisa ay ku jirto rabbi baa garanayo marka idinkaas ammaanina weeyaan الله سبحانه وتعالى ايضا يعني ددك لسينيو الحسنى لو ابال مرينياهي ايو نو تلمامه قيبتيده هور كواس وا كوي وا كوا ذنوبته كويده واوين كفغاد الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش تيده فوشحنا كفغاد marka al-kaba'ir ta'arif badan loo sameeyaa yani culimadu waxyaalo badan bay ku qeexaan ay ku sheegaan ay ku xadeeyaan لكن معناها ان كسو قادنينو الكبائر وحل وجمع كبيره ذنب وين ليلاها وحنا لو جيدا كل ذنب توعد الله عليه بالنار او ذم فاعله ذما شديدا وذنب كاستقو وين او الله او قفكي ليماده او غوديي نار او غوديي اما صحت او كرتب مايو ama rabbi oo caayay qofka dambiga la yimaado caay aad iyo aad u adag oo caayay rabbi subhanahu wa ta'ala bal ilaha fahishaduna fawahish wa jam'u fahisha fahishana waxa la yiraahdaa ma fahisha wa tanaha fil qubhi min kara min kaba'ir dhunub dhunubta lafteeda ayagoo isla kabaa'ira ba hadana kuwa si fool xun ay si jiraan ayagoo kabaa'ira ba qaarna si fool xun yihiin sida zinada iyo waxa lamidka ribada iyo wixii lamidii ay fool xun yihiin marka waa dunuubtaas kabaa'irta baa loo jeedaa weeya dadka dunuubta iska ilaaliyo markaasaa la istithnoodo la yidhi ila lamama istithnahan culammadu laba macnoba way ka dhigaan imaa in munqatic laga dhigo oo hadalkii hore laga gooyo wa imaa in muttasil laga dhigo hadalkii hore lala xidhiiriyo haddii munqatic laga dhigaahi ila lamama yacni laakin allamama buu noqonayaa lamam ayaa la yidhaahdaa lamamka marka hadii istithnaha munqati'an ka dhignaahi kama fogaadaan way lamamka uu ka dhaca laakiin kabaa'irtii ka fogaadaani dunuubtii saqaa'irta ahayd way ka dhacdaaba loo jeedaa macaani marka dhowrabay mufasiriintu lamamkaas ku fasiraan macaani dhowrabay ku fasiraan mujaahid oo kaleeto iyo maaragtay xasanulbasri macno isku dhowbay ku fasiraan lamamku ayagu waxay leeyihiin waxay ka dhigayaan saqaa'irka kaliya ma ahan ilayhi ee waxa loo jeeda qofka intee hal mar kabiiro ka dhacdo ka tooba keeno dib dambana aan ugu noqonin kaasoo kale lama bal lama bal yiraahdaa ilayhi mujaahid kale wuxuu leeyahay allamamu huwa alladhi yalumu bidhanbi thumma yad'uhu qofka hal mar dambiga ku dhaco oo marka haddana ka tago faraha ka qaada la yiraahdaa حسن البصري وحوليه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أصحاب النبي وحيده جرين وحي أحيان كويرة هذو لمم كمركة الماميان هو الرجل يصيب اللمة من الزنا واللمة من شرب الخمر فيجتنبها ويتوب منها وقفك ذنبي انت اوقست هل مر كدعو زندي اي كدعده اما خمردي هل مر عبي ثم كفغادي او كتوبه كان دب ugu laabanin macnahaas lamamka wax hal mar dhacay way ka dhigaan oo sidaasay ku fasiran macaanida macnaha labaad lamamka sakaa'irkaa loo jeeda waa dunuubta sakiirada ahee dembi kabiira ma aha waxaana tusaya xadiidka imaamu axmed fii musnadihi oo ku warinaayo wakadalika imaamu albukhaari waimaamu muslim ee fii saxiixayhima ku soo saareen xadiid ibn cabbaas radia allahu canhuma cabdullahi ibn cabbaas baana xadiidka warinayo wuxuu leeyahay maa ra'aytu shay-an ashbaha billamami mima qaala abu hurayrata can rasuuli illahi sal alay wasalam yacni wax ka shaabihid badan lamamka tafsiirkiisa wuxuu abi hurayre nebigu ka sheegay wax ka shaabihid badan ma aanan arag buu yidhi yacni isagoo aad ugu eg buu leeyahay abu hurayre wuxuu rasuulku ka sheegay nebiga muxuu yidhi annahu qaala rasuulka wuxuu yidhi ina allaha tacaala kataba cala bni aadama xaddahu min azina adraka dalika laa maxaala fazina alcayni annadaru wazina allisaani annutqu wannafsu tamanaa watashtahi waalfarju yusadiqu dalika aw yukadibuuh yacni wuxuu yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam allah qofka wuu ku qoray hore ugu qoray azaliyan wixii uu mari lahaa qaybta uu sinada ka qaadan lahaa horey buu rabbi u qoray buu yidhi marka lagama maarmaan waaye inuuna arrintaa wixii rabbi u qoray inuu la kulmo waa shay laga maarmaan markaasuu yidhi fazina alcayni annadar isha sinadeedu waa shayga muxaramka ka ah oo ay fiiriso ragguna haween ajnabi ka ah haweenkuna niman ajnabi ka ah ay eegaan ayaa la yidhaahdaa wazina lisaani annutqu yacni carabkuna wax muxarama shay muxarama markuu ku hadlo waa zino weeyaan markaasuu yidhi wannafsu tamanaa watashtahi naftu way jeceshahay wayna doonaysaa way ishtahaynaysaa waalfarju yusadiqu dalika oo yukadibuhu farjigaa marka zinadii u rumaynayo ama ku beeninayo labadaasoo mid noqon kara walidaalika abu hurayra markuu xadiidka nebiga ka sheegay kabacdi wuxuu dhihi jiray markii la weydiiye macna lamam muxuu yahay wuxuu dhihi jiray qaala alqublatu waalkhamsu waalnadaru waalmubaashara faida masa alkhitaanu alkhitaana faqad wajaba alquslu wahuwa zina saasuu dhihi jiray lamamka waxaa la yidhaahdaa ninka haween ajnabi ka ah dhunkado oo shumiyo ama jidkeeda taabto ama haween ajnabiya fiiriyo kaasaa lamam la yidhaahdaa laakiin haddii labadii gudniin ay istaabtaan qubays baa waajibaya waa zino marka kaasi waa kabiirow marka alqublatu iyo waalkhamsu waalnadaru wakayruhumaa sakaa'irtaas ayaa la yidhaahdaa dembiga yacni lamamka waxa loo jeedo waa macnahaasay leeyihiin walidaalika sheekh naasir sheekh naasir sacdina macnahaasuu marayaa weeyaan wuxuu leeyahay wahiya dunuubu asakaa'ir allatii laa yusiru saaxibuhaa calayha dembiga xataa sakiiro hadduu yahay inuusan qofku daa'imin baa la rabaa haddaa iska daa'imtoo tiraahdo waa dembi sakiira maalin walba naagta iska dhunko ajnabiga kaa ah kabiiray isku bedelaysaa dembi weynay noqonaysaa wuxuu leeyahay waa dunuubta sakaa'irka ahoo allatii laa yusiru saaxibuhaa calayha saaxibkeeda uusan daa'imin ayaa loo jeedaa buu leeyahay marka macnahaasna waa macnaha labaad weeyaan oo sakiiro yacni lamamka lagu fasiro haddii istitnaha aan munqatic ka dhigno cabdullahi ibni cabbaas isagu istitnaha muttasil buu ka dhigay wuxuu leeyahay aladiina yajtanibuuna kabaa'ira alithmi waalfawaaxisha kuwa ka fogaada wey ila lamama laakiin ilaa maa salafa wixii tegay mooye wixii tegay looma haysto kabaa'irtii hore uga dhacday iyo sakaa'irkii hadduu ka tooba keeno taa looma haysta buu leey ilaa maa qad salafa uu leeyahay marka istitnaha muttasil buu ka dhiga waxaa la midahoo la qaba zayd ibnu aslam ayaa macnahaasna la qabo weeyaan marka qofku markuu markii dunuubta kabaa'irka uu qofku ka fogaado ilaahay waxyaalaha yaryarna waa u dhaafaa sida aan soo marnay in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkhilkum mudkhalan kariima saasuu rabbi leeyahay subxaanahu watacaala haddii aad ka fogaataan dunuubta waaweynoo laydinka reebayo dunuubtiina kaloo sakaa'irka waa laidiin daynaya weeyaan marka ila lamama labada macnaba in muttasil laga dhigay istitnaaha in munqatic laga dhigaahay waa ay jirtaa weeyaan ina rabbaka waasicu lmakfira qaybtan dambe oo ina rabbaka waasicu lmakfiraihi ayada lafteeda waxay tahay waxay tacliil u tahay oy cilaynaysaa aayadda qaybta hore ila lamama wixii ay kulmisay lamamka laguma haysto waa dadka ay ka dhacdo oon ilaahay waa u dambi dhaafi woy markaasaa la leeyahay lamamka laftiisa haba ahaada dembi sakiiro ahe waa un dembi wey isaga laftiisa wuxuu u baahan yahay dembi dhaafu u baahan yahay inuu ilaahay u dembi dhaafo ayuu u bahnaanayaa wey ina rabbaka rabbigaagu waasicu lmakfirati dhaafidiisu mid ay waasac tahay weeyaan oo xataa lamamka laftiisa waa inuu qofku ka toobo keena dembiga sakiirada markuu kaa dhaco ilaahay uga toobo keeno usoo noqo khayrkana u degdeg baa la leeyaha weeyaan marka ilaahay raxmadiisa iyo makfiradiisu waa waasac weeyaan uma ilaahay subxaana watacaala yani arrintaas wuu ku booriyaa dadka mar walbaba in ilaahay loo soo noqdo oo rabbi aan u soo noqonno oo aanan laga quusanin naxariista ilaahay in badana qur'aanka ilaahay uga warramaa waxaa ka mid a fii suurati zumar aayadda aan ku soo marnay oo kale qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica inahu huwa algafuur raxiim marka ilaahay naxariistiisa inaadan ka quusanin dunuubta kabiirada ah oo shirkiga uu horeeyo hadduu qofku ka tooba keeno ilahay waa ka tooba aqbala sakiirada haddaa ka tooba keentana ilaahay subxaana wa tacaala dunuubtaada waa kuu dhaafayaa leanna waa waasicu lmakfira wey huwa aclamu bikum ida ansha'akum min alardi allah subxaana wa tacaala marka cilmigiisa sida uu waasac u yahay oo addoommadiisa ula socdo ayuu halkan kaga warrami huwa aclamu bikum huwa allah aclamu allihii ogaansho badan weeye bikum idinkoo idin ogaansho badan yahay makhluuqiyow xaalkiinna kulli wuu la socdaa aqwaashiinna afcaashiinna niyaadkiinna kulli ilaah waa ogyahay id wakhti buu idin ogaansho badan yahay ansha'akum idinka uu idin abuuray bimacnaa waxaa loo jeedaa aabbihiin aadam uu abuuray min alardi dhulka uu ka abuuray ciidda uu ka abuuray wakhtigaas aadam ilaahay uu abuuray allah khalqigiisoo dhanba cilmiguu ulaha wuuna ogaa wey waid wakhti buu allah og yahay oo idin ogaansho badan yahay antum idinku ajinnatun kuwa qarsoon aad ahaydeen fii butuuni ummahaatikum hooyooyinkiin calooshooda kuwa ku qarsoon aad ahaydeenoo uurka hooyadiin aad ku jirteen weeyaan marka yani alajinna waxaa la yidhahdaa waa jamcu janiinin janiinna waxaa la yidhaahdaa markuu ilmaha caloosha ku jiro uurku jirka uu yahay ayaa janiin la yidhaahdaa waxaana loogu magacaabay bay leeyihiin lijtinaanihi ay istitaarihi leanna waa qarsoon yahay ilmihii caloosha hooye ku jira waa wax qarsoon weeyaan marka caloosha hooye markaad ku qarsoonaydeen weeyaan amaa haddii ilmuhu ou dhasho caruurta ay caloosha hooye ka soo baxaan janiin laguma magacaabo markaa janiin waxaa la yidhahdaa intuu caloosha hooye ku jiro ayaa loo isticmaalaa weeyaan waid wakti buu rabbi ogaansho badan yahay antum idinku ajinnatun kuwa qarsoon aad ahaydeen fii butuuni ummahaatikum hooyooyinkiin calooshooda kuwa ku qarsoon aad ahaydeenoo uurka hooyadiin aad ku jirteen kolka maadaama rabbi uu idin og yahay falaa tusakuu anfusakum naftiinna ha tahirinina ha tahirino ha is ammaanina wy nafafyaalkiinna ha ammaanina maxaa yeele huwa allah aclamu allihii ogaansho badan weeye biman ittaqaa axadka rabbi ka baqo oo allah cabsida badan rabbi subxaanahu watacaala cilmi buu u leeyahay maxaa yeele taqwadu waa yani maxalkeedu waa qalbiga weeye allahna waxa weeye qalbiga allah taalacdo oo ka warqaba weeyaan marka qofka taqiga ahoo rabbigiisa ka baqaa oo wuxuu amrana la yimaado wuxuu ka reebana ka haraahi allah waa ogaansho badan yahay sidaa darteed wanaag buu ku abaalmarini weeyaan wanaaggaasuu ku abaalmariya falaa tusakuu anfusakum halkaas waxa weeye nahyi wey waxaana la ka reebay maadaama rabbi subxaanahu wa tacaala oo yacni maaragtay addoommadiisa uu garanayo ha istahirina yaa qofku inuu istaskiyeeyo is-ammaano ayaana loo diiday taskiyadaasi laba macnoba way noqotaa inuu qofku asagu is-ammaano iyo in dadku qaarkood qaarka kale ay ammaanaan oo iyagoo iska soo horjeeda ay ammaanaan lama ogola yacni labadaba waa mamnuucu weeyaan labadaba way kulminaysaa weeyaan maxaa yeele ilahi wuxuu leeyay fi suurati nisaa isagoo ku ceebaynayo alam tara ila aladiina yusakuuna anfusahum bal illaahu yusakii man yashaa walaa yudlamuuna fatiila ahlu kitaabku ku ceebaynayo kuwa naftooda ammaanayo istaskiyeynayo ma aragtaa baa laleeyahy la yaabuun marka ilaahay baa qofka uu tahiro ayaa tahirsan weeyaan taskiyada marka waxaa la rabaa yacni qofka in uu isagu is-ammaanana lama ogola oo istahiro darajo uusan gaarin isgaarsiiyo in adiga ammaanta qofka aad ka badisidna lama ogola nusuus fara badan baana tilmaamayso bal nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiid imaam muslim fii saxiixu ku sugan waxa weeye ninka yani maaragtay moxamed ibnu camar ibni cataa ayaa wuxuu leeyahay gabadhaydaan waxaan u bixiyey buu yidhi magaca barra barra yani gabar baariyadoo wanaagsan barra baan u baxsho yidhi markaasaa gabadha zaynaba la yidhaahdo binta abi salama ayaa waxay tidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam nahaa can haada alismi magacaan oo barra la yidhaahda waa uu reebay maxaa yeelay ayadaa lagu magacaabay barra markii hore markaasuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markii barra loo bixiyey laa tusakuu anfusakum ina allaha aclamu biahli lbari minkum war naftiinna ha amaanina maxaa yeelay ilaahay qofka baariga ihi oo idinka idinka mid ihi mid ogaansho badan weeyaan markaasay nabigu weydiiyeen bay tidhi dadkii waxay yidhaahdeen gabadha maxaanu u bixinaa marka bima nusamiiha maxaynu ku magacawnaa markaasuu nabigu wuxuu yidhi samuuha zaynaba zaynaba u bixiya buu yidhi laakiin barrada ka daaya marka barra waa ammaan wey wuu u diiday nabiga calayhi salaatu wasalaam sidoo kaleeto imaam axmed wuxuu fii musnadihi ku warinayaa min xadiidi abi bakra madaxa rajulun rajulan cinda nabiyi sala allahu calayh wasalam nabiga agtiisaa nin nin kale ku ammaanay marka ninkii kalena wuu maqlayaa ammaantiisii markaasaa nebigu hadalkii ku gooyoo yidhi weylak qatacta cunuqa saaxibika weylak qatacta cunuqa saaxibik war dhowr jeero ku celceliya nabiga calayhi salaatu wasalaam weylak buu yidhi halaagaage saaxibkaa luquntaad ka goysay buu yidhi qoortaad ka jartay buu yidhi yacni ha ammaanin hortiisa ha ku ammaanin qofka haddaa ammaanaysa isagoo kaa fog ama aan ku ogayn yacni inaad ammaanto ama inaad tidhahdid siduu nebigu sheegay wuxuu ri rasuulku yidhi xadiidkaas isagoo sii wato idaa kaana axadukum maadixan saaxibahu qofkiin hadduu doonayo inuu saaxiibkii ammaano yacni laa maxaalatana ay tahay inuu ammaano falyaqul axsibu fulaanan والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك هذا الشيء قد قفك كأكتاي ياد أمان إساء أدلاذهي وحان أم لينا يا هبل إلهي بحسابية وحسابتي سقرنا يه أنيقنا مع إلهي ضد أمان ما يه أحسبه كذا وكذا سداسا أم لينا يه إنا تلاهد بالغارة marka nebigu uu ka reebay yani inuu qofka qof saaxibkiisa hortiisa ku ammaano waxa weye wuxuu yidhi saaxibkaabaad luqunta ka jabisay buu yidhi waad goysay luquntiisii buu yidhi xadiidkaas imaamu axmed iyo bukhaari iyo muslim abu daawuud ibnu maaja intaba waa ay soo saareen xadiid kaleeto oo imaam axmed imaam muslim abu daawuud ay ayaguna warinayaan oo xadiidu hamaam ibn alxaarit hamaam ibn xaarit baa wuxuu leeyahay jaaa rajulun ilaa cuhmaana نبا وحو يمد عثمان بن عفان رضي الله عنه فاثنى عليه في وجهه عثمان ومرك امير المؤمنين ايو امان هرتيسو كامان مركاسا وحا لفدي عثمان مقداد بن مقداد بن اسود وصحابي قاسا لا جوغي وحو ليه همام بن حارث فجعل المقدام بن اسود يحثو في وجهه التراب يعني مركيبه مركو عثمان امان كو بلاري ayaa miqdaad oo saxaabiyo meesha jooga ciid intuu qaatay buu ninkii cuhmaan ammaanayo wejiga uga shubay wejiga uga daadiyey ciiddii weeyaan markaasuu wuxuu yidhi amaranaa rasuulu llahi sal alla alay wasalam idaa laqiina almadaaxiin an naxtuwa fii wujuuhihim ituraaba nebiga ayaa wuxuuna amray marka noocaado kaleeto aan la kulanno dadka sidaa u ammaanayahay inaan wejiyada carrada uga daadinno ugu shubnobaa nala amray buu leeyahay marka ammaantu waa cumaan ibnu cafaan oo amiiruulmu'miniina ayaa hortiisa ninkii ammaanayey baa maaragtay ciidda mara wejiga looga daadshay maantana waad arkaysaa nin walbaba ninkii madax noqdo ama meel madax ka noqdaa in loo sacbiyo la ammaano oo maantao dhan laga sheekeeyo bay rabaan kulligood mid walbaba saasoo rabaa yacni sidaas bay wada doonayaan marka waxaa la rabaa qofka markuu qof ammaanayo axsibuhu kadalika wallahu xasiibuhu inuu yidhaahdo saay saasaan u malayni ilaahay baas xisaabtiisa garanaya inuu yidhaahda baa la rabaa weya kolka falaa tusakuu ha ammaanina anfusakum nafafyaashiina ha ammaanina maxaa yeele huwa ilaahay baa aclamo ogaansho badan biman ittaqaa qofka alla ka baqo baqidda badan ilaahay baa og oo cilmi u leh weeyaan أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أفرأيت بل إي ورن نبي الله محمد الذي كي إي ورن tawallaa jeestay oo xaqii iyo islaamnimadii iyo diinkii ka jeestay wa actaa bixiyey oo siiyey qaliilan in yar dhiibay haddana wa akdaa yacni gawaan gaaray oo joojiyey yacni maaragtay cadiyadii istaajiyey weeyaan acindahu axadkaas agtiisa ma waxa ahaaday cilmu lghaybi waxa maqan ogaanshahoodii miyaa agtii ahaaday oo fa huwa isagu yaraa wuu arkaa qaybkabuu ka taalacdayo uu og yahay miyaa baa la leeyahay marka arrintan nabiga la leeyahay iiga waran waa calaa sabiili dammi baa loo sheegay waa qof la caynayo wey waa qof xaqii ka jeestay amarkii ilaahay ka jeestay cibaadadii ilaahay iyo tawxiidkii ka jeestay oo gaal noqday baa loo jeedaa afara'ayta bal ii waran ee akhbirnii wey alladii kii tawallaa xaqa ka jeestay oo islaamnimadii ka jeestay bal iiga waran xaalkiisa waa qof la caynaya weeyaan daacadii ilaahay ka jeestay wa actaa qaliilan wax yarna dhiibay wa akdaa markaasna yacni gooyey cadiyadii joojiyey oo istaajiyey yacni saasoo kale weeyaan marka akdaada actaa qaliilan wa akdaa mufasiriintu maaragtay macaani isku dhowdhow bay ku fasiraan macaani isku dhowdhow bay ku fasiraan acطaa caطaa'an qaliilan uma qataca dalika wa amsaka canhu baa la yidhaha wax yar buu dhiibay markaasuu ka joogsada uu ka istaagay weyaan laakiin asalka akdaada xagga luqa ahaan akdaa waxaa la yidhaahdaa min alkudyati baa laga keenay alkudyatuna waxaa la yidhahdaa asalaaba adaygale shayga adag oo maaragtay dhagaxa iyo wixii lamidka ah ayaa la yidhaahdaa waxay u isticmaalaan qofka markuu ceel qodo oo inuu ceel qodo rabo biyana uu doonayo oo markaa isagoona biyihii gaarin dhagax adag oo ka hor yimaado oo markaa qodniinkii oo suuroobi weydo baa waxaa la yidhaahdaa akdaa fulaanun hebel waa gawaan gaaray baa la yidhahdaa gawaan uu gaaray yani dhagax meelaan la gudbi karin ayuu istaagay baa la yidhahdaa saasoo kale weeyaan sidaa darteed bay marka carabu carabta waxay u isticmaashaa lafdigaas waxay u isticmaalaan qofka wax yar bixiyo oon cadiyadiisii kaamil yeelin wuxuu bixinaya aanan dhammaystirin ama qofka shay dalbo oo aakhirkiisii aanan gaarin shayga aad doonaysa aakhirkiisii aanan gaarin ayaa loo jeedaa weeyaan walidaalika ayay salafkeenni rag ka mid ihi cikrimo iyo saciid ibnu jubayr markay fasireen waxay dhihi jireen waxay la mid yahay bay dhihi jireen ka matali lqawmi arrintani waxay la mid tahay dad oo kale xaalkii ida kaanuu yaxfaruuna bi'ra fayajiduuna fii atnaa'i alxafri sakratan tamnacuhu min tamaami alcamal fayaquuluuna akdayna wayatrukuuna alcamal yacni wuxuu leeyahay wuxuu la mid yahay dad ceel qotay ceel qodayo oo markaasi ceelka markay qodayeen dhagax adag la kulmay oo camalkooda inuu dhammaystirma u diiday oo ka hor istaagay markaasi waxay leeyihiin akdaynaa waanu gawaan gaarnay bay odhanayaan wey marka ninkani axadkan la yaab la leeyahay oo ma aragtaa nebiga la leeyahay yaa loo jeedaa mufasiriintu waxbay tacyiiniyaan qofay magacaabaan qaar waxay leeyihin weliid ibnu mugiira baa loo jeedaa maxaa yeelay yacni wuxuu isku dayey inuu nebi maxamed rumeeyo oo qur-aanka inuu xaq yahay ayuuba u dhowaaday inuu qiro markaas marku inuu islaamo uu doonayo ayaa mushrikiintii quraysh ay ka reebeen oo yidhaahdeen ataragta diina alashyaakhi wadallaltahum odayaashii duqowdii quraysh diinkoodii miyaad ka tagtay weliidow oo ayageed baadi ku xukumaysaa miya markaasuu ka laabtay bay yidhaahdeen amase abujahl baa loo jeedaa bay leeyihiin qaarkood maxaa yeeley abujahl barmarb wuxuu dhihi jiray wallaahi maa ya'murunaa muxamadun ilaa bimakaarim alakhlaaq yani maaragtay muxamed akhlaaqda teeda wanaagsan mooye wax kale wallousanna farin ayuu mar yidhi marka kabacdina kufrigiisibuu ku laabtay waxyaalahaasoo kale sheegaan laakiin aayadda waxaa la yidhaahdaa sida xaqa ihi cid kasta kulligeed oo camal inta dhex gashaa aanan dhammaystirin ama shay inta dalabto islaamnimadii iyo khayrkii ka soo laabto oo dhan bay ay kulminaysaa weeyaan khayr baad u qasaday catiyaad bixinaysay ma aadan dhammaystirina waad ka gaabisay waad ka joogsatay khayr baad dalabtay ma aadan samaynina waad ka joogsatay aakhirkiisi ma aadan gaarin aayadda waxaasoo dhan bay qabsanaysaa bay leeyihin afara'ayta bal ii waran alladii kii iiga waran tawallaa jeestay oo xaqii islaamnimadii diinkii ka jeestay wa actaa qaliilan wax yarna bixiyey wa akdaa gawaan gaaray oo yani cadiyadiisii aan dhammaystirin weeyaan ka hayst ka afaysto ka joogsado wey acindahu axadkaasi agtiisa ma waxaa ahaaday cilmu lghaybi waxa maqan oo khalqiga ka maqan ogaanshahoodii miyaa agtiisa ahaaday oo kolkaasu fa huwa isagu yaraa uu arkay markuu xaqii ka istaagay iimaankii ka joogsaday tawxiidka uu diiday hayrkiibuu soo ogaadayo qiyaamo inaysan jirin janno iyo naar inaysan jirin abaalmarin wax lidhaha inaysan jirin buu soo taalacday saasuu marka kufrigu ugu soo noqday miya saasoo kale baa laleeyahay ma arrintaasaa weeyaan waxay la mid tahay aayadda fii suurati maryam ku jirto attalaca alghayba am ittakhada cinda araxmaani cahda war qaybkii miyuu taalacday mise allow ballan la galay alla agtiisa ballan u taallaa arrintaas miya waa maya weye lianna haybka wax ka warqabaahi ma jiro allah keliyaha ka warqabo oo og weeyaan qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah fii suurati namala kusoo marnay cid og lama arko allah mooye wax kale oo qaybka ka warqabaahi ma jiro hada bilahi towfiiq sal allah wasalam cala nabiyina maxamed